raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu can saaxibyaaldin ahaantiin meel walba aa joogtaan kusoo dhowaada warka duhur oo alaba xilligahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo coodka dowlad goboleedka jubbaland qodobada aad ku maqlaysaan warka maanta waxaa ka mid a qaramada midoobey oo ergega cusub usoo magacowday soomaaliya dowladda u k oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka joojisay safar uu ku tegi lahaa london webiga shabeelle oo laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo magaalada beledweyne madaxweyne siciidani oo amar siiyey saraakiisha ciidamada puntland iyo putin oo isku day dil ka badbaaday iyadoo ruushka oo weerar ka soo saaray weerarkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka maanta
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa malinnimo khamiis ah afarta bisha shanaada sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka maanta waxaa idiin akhrinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya qaramada midoobey ayaa ergey cusub usoo magacowday dowladda soomaaliya sida warkan uu ku eegayo cabdimajiid cabaas aadan fantastic dib ayaan laabanaynaa qodobkaasi dowladda u k ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka joojisay safar uu ku tegi lahaa magaalada london ee caasimadda ingiriiska naseex xaaji cabdiraxmaan ayaa warkan eegeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa laga joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska halkaas oo uu madaxweynaha uga qaybgeli lahaa xalfadda caleemasaarka ee boqorka u k dowladda ingiriiska ayaa marka hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku dartay liiska madaxda lagu casuumay xalfadda caleemasaarka boqorka u k ha yeeshee mar dambe ayay u k ka laabatay casuumaadii ay usoo dirtay madaxweynaha kana saartay liiska madaxda wararka la helaya ayaa sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya sababta looga reebay madaxda ka qaybgalayso caleemasaarka ay tahay mid la xiriirta dowladda ingiriiska ay xanibaad dhanka safarka ah ka saartay dalalka ay ku jiraan soomaaliya oo diyaarad ka duusha muqdisho aysan si toos ah uga degi karin magaalada london wararka ayaa intaasi kusii darayaan in u k madaxtooyada soomaaliya ku wargelisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga reebay liiska madaxda loo diray casuumaadda islamarkaana uusan ka mid ahayn xubnaha madasha tegaya ilaa iyo hadda ma jirto war ka soo baxay villa oo ay oga hadlayaan tallaabada dowladda ingiriiska ooga laabatay casuumaadda ay marka hore usoo dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud si kastaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey uga qayb galay aaskii boqorka u k waxaa xusid mudan in xilligaas madaxweynaha uusan dalka joogin uuna kasii safray dalal kale oo uu joogay howlo shaqo
webiga shabeelle ayaa laga cabsi qabaa inuu fatahaada ka sameeyo magaalada beledweyne ee caasimada goboleedka hirshabe caasimad goboleedka hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataax xaaji muudi
waxaa mar kale isa soo taraya cabsida iyo walwalka laga muujinaya inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan webiga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay heerka biyaha uu waday ahaa mid dhexdhexaad ah kadib markii ay hoos u dhaceen biyo fara badan oo laga cabsi qabay bishii ramadaan inay ku fatahaan gudaha magaalada beledweyne waxaa maanta mar kale lagu soo bandhigay baraha bulshada ee internetka muuqaalo muujinaya xadmiga biyo fara badan oo kasoo qulqulaya dhanka dhulka ismaamulka soomaalida itoobiya gaar ahaan deegaanka loo yaqaano iomey galbeed muuqaalkan ayaa muujiyey biyo aada u fara badan oo la tilmaamay inay yihiin kuwa ka badan kuwa bishii ramadaan laga cabsi qabay inay ku fatahaan gudaha xaafadaha magaalada beledweyne kuwaasi oo uu alla ka samata bixiyey shacabka reer beledweyne oo iyaga qudhooda sameeyey sanadihii lasoo dhaafay dadaallo biyo xireeno oo ah wax weyn oo wax ka taray inay biyo galaan xaafadaha magaalada beledweyne biyahan badan ee uu wado webiga shabeelle ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ay ka da-een dhulka buuraleyda dalka etoobiya roobab xoogan oo ka dhashay biyo fara badan
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa amar siiyey saraakiisha ciidamada dowlad goboleedkaasi puntland daawud cusmaan cali al khasaalah ayaa warkaan eegaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada kala duwan ee maamulka puntland sida daraawiishta booliska asluubta iyo weliba nabadsugidda kulankani ka dhacay magaalada garoowe ayaa waxaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinaca amniga deegaanada maamulka iyo weliba sidii loo xoojin lahaa howlaha nabadgelyadeed ee ay wadaan ciidamada kala duwan ee puntland madaxweynaha siciid cabdulaahi deni ayaa saraakiisha ciidamada ka dhageystay warbixino ku saabsan dardargelinta amniga guudda ee puntland isagoona ku amran in ciidamada ay sii laba jibaraan shaqooyinka lagala hortago wax kasta oo amni daro keeni karaa madaxweyne ayaa waxa uu kulankiisii uu la qaatay saraakiisha ciidamada puntland ay ku weheliyeen wasiirka wasaaradda maliyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad waxaana kulankaani ka qayb galay saraakiisha ciidamada daraawiishta booliska asluubta iyo weliba kuwa nabadsugidda
waa tahay saaxiibayaal qodobkii akhbaaradka dibadda ayaa inoo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii isboortiga al khasaalah ayaa la diyaara maasanid cadow door wanaagsan dhegeystayaal saxbiyaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dur waxaana kusoo qaadanaa kulamada premier leaga iyo weliba la liga spain ayaa kulamo caawa la ciyaaraya weliba zere ega talyaaniga aan eegi doona kulamada la ciyaaraya waxaa ugu soo horeeya kulanka brighton iyo weliba manchester united kulankaasi waa kulan premier league ay wada ciyaari doonaan sidoo kale girona iyo weliba real mayorca ayaa shirka doona seville iyo weliba espanyol way kulmi doonaan atletica bilbao iyo weliba real batis way balansan yihiin dhanka iyo weliba zerega talyaaniga embel iyo weliba bolonya ayaa sarka doona udinisa iyo napoli napoli haddii caawa bareejo ay heshona waxay u dabaaldegi doontaa horyaalkeedii ee soddon iyo shan sano ka hor ay sugaysay hovenham iyo weliba dhanka ay jermal kulamo ayaa la ciyaaraya iyo hagti berlin kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka duurna saaxiibyaal waa geyntaa dibida kugu celiqa warka naga horay caddow
adow masai al khasaalah ayuu ahaa uu noo soo gobaya xubintii isboortiga markaana haddii aynu jaleecino dhanka iyo akhbaraadka dibadda moska ayaa ku eedeysay kiyef inay isku day dil inay isku dayda inay qaarijiso ficil argagixiso oo la qorsheeyey iyo isku day lagu qaadi lahaa nolosha madaxweynaha dalkaasi ruushiya hase yeeshee madaxweynaha ukraine ayaa beeniyey in daalkiisa uu mas-uulu ka ahaa isaga oo yidhi waxaan u dagaalamaynaa dhulkeenna waxaan difaacaynaa xaafadaheenna iyo magaalooyinkeenna afayeenka madaxweynaha ukraine ayaa soo jeediyey in moscow ay masku mas-uul ka tahay qorshahaasi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa dhankiisa waxa uu sidoo kale shaki uu geliyey saxaashaha sheegashada ruushka isagoo yidhi wax kasta oo ka imaanaya kriminaalka waxaan ka qaadan lahaa shaki weyn ayuu yidhi ugu dambeyn madaxa ugu sarreeya hay-adda warbaahinta caalamiga ee maraykanka ayaa arbacadii sheegay in hay-adda ay hogaaminayso ay door muhiim ah ku leedahay arrimaha ka socda caalamka si dhegeystayaashu u helaan warar lagu kalsoonaan karo oo dhexdhexaad ah kana hortegaya warbaahinta ay maamulaan xukuumadaha kelitaliska ah madaxa ayaa waxaa ka hor hadashay guddiga arrimaha dibadda ee golaha senatarka kuwaas oo kormeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba howlaha kale ee caalamiga ah waxa ayna sheegtay in hay-adda ay maamusho ay ku guuleysatay inay iskaashi la yeelato in ka badan afar kun oo ay hay-ado warbaahineed ah kuwa oo ku kala yaala daafaha caalamka si looga hortago saameynta hay-adaha warbaahineed ee dowladuhu ay maamulaan guudaan saxabeyaal warkii duhur waa naga intaa waxaa warka idin aqrinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah aniga iyo dhammaan intay igala qayb kashe oo isku duban waxaa idin leenahay nabadgelyo